faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar radio cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subaxnimo aqsaaka kuwada ugu dooroon dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday dagaal ka dhana al-shabaab kulan looga hadlayo amniga oo lagu qabtay magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka jubbaland oo magacaabay guddiga doorashooyinka jubbaland puntland oo sheegtay inay dishay xubno ka tirsan al-shabaab wasiir ka tirsan somalilan oo musuq maasuq lagu xihay magacyada in ka badan toban taliyo oo lagu wareejiyey maamulka gobolka banaadir qodobada caalamka saaka warkan aad ku maqli doontiin waxaa ka mida donald trump oo ku faraxsay jebidda kooxda islaamiga iyo dadweynaha tailan oo saacada kadib codaynaya
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa subaxnimaha xada taariikhdan ay ku astaysan tahay afar iyo labaatanka bisha saddexaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka kusoo dhawaada qodobada maqasheen intaasi ka fidsan anigoo mahadaya in waramaya saakay sharmaka ayaa farsameynaya warka dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ee al-shabaab kadib kulan deg deg oo ra-iisul wasaare xasan cali khayr oo la qaatay taliyaasha ciidamada amisom kuwa dowladda soomaaliya safiirada caalamka ee lao waxaa lagu soo go-aamiyey dagaal ka dhan ee al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeyo gaase daahir aadan cilmi naqarsho ayaa sheegay in lagu heshiiyey in la dhammaystiro qorshe horey loo soo waday oo ahaa howlgal ka dhan ee al-shabaab waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya safiirada caalamka ka jooga ay ka codsatay inay ka taageeraan dhinacyada amniga iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab ay kaga sugan yihiin deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gudaha soomaaliya
prime ministerku wuxuu iskugu yeeray shir deg dega oo uu iskugu yeeray safaaradaha wadamada aan saaxiibka nahay ama international partners loo yaqaano african union iyo amison iyo s n a waxaa la iskugu yeeray waxay ahayd qorshe hore usoo socday oo s n a waday iyo dowladda soomaalida ay wadeen oo ah soo dhawaaday markaan qaabkii fulintaankiisa soo dhawaaday sidii international partners amison ay nooga taagi lahaayeen sidii loo wada sameyn lahaa qorshe cusub oo joint operation ah oo loo wada fulin lahaa xilliga soo socda arrimaha mataqaana la rabo in lagu cadaadiyo ama lagu mataqaana looga saaro gobolada badan ee ay ku dhex jiraan mataqaana nimankaas argagixisada marka arrintaas shirkaas iskugu yeeray safaarado badan baa kasoo qeylay amison baa timid waa la wada hadlay si sincerela loo wada hadlay aada iyo aad u fiican waxaana kasoo baxay outcome aada iyo aada u fiican
labadii sano ee lasoo dhaafay dowladda soomaaliya waxay dhowr mar ku celcelisay inay la bilaabi doono dagaal ka dhan ee ururka al-shabaab hase yeeshee taasi aysan fulin waxaa faraha ka baxay guud ahaan amniga dalka gaar ahaan magaalada muqdisho oo inta badan qaraxyo iyo dilal qorshaysan ay ka dhacaan kulan looga hadlaya amniga ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho kulan looga hadlaya amniga ayaa waxaa xalay lagu qabtay degmada hiliwaa ee gobolka banaadir waxaana shir guddoominaya guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax kulanka waxaa goobjoog ka ahaa maamulka degmada taliyaasha ciidamada waaxyaha kala duwan ee degmada hiliwaa waxaana diiradda lagu saaray dardargelinta amniga sida uu sheegay guddoomiye tuulax waxaana caaway shir guddoomiyey shirka amniga degmada hiliwaa ay ka soo qayb galeen maamulka degmada taliyaasha ciidamada booliska iyo nabad sugidda waxaana kormeer aan ugu koorgalaya shaqada amniga ee degmada ka socda ku tegay waaxyaha kala duwan ee degmada waxaana caddaeya sidoo kale suuqa xoolaha habeen ka hor ayay ahayd markii guddoomiyaha ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax oo kormeer dhinaca amniga ay ku tegay degmada wadajir ee gobolka banaadir warka subaxnimo ee raadiyaha cadada ayaad maqal dhagaysanayseen dhegaystayaal madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa magacaabay guddiga doorashooyinka ee maamulkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa waxaa u magacaabay guddiga madaxa bannaan ee xaduudaha doorashooyinka jubbaland kuwaas oo ka kooban toddoba xubnood wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa lagu sheegay in guddiga la magacaabay markii la arkay baahiyaha loo qabay guddi madax bannaan ee mareeya maareeya xaduudaha iyo doorashooyinka maamulka jubbaland xubnaha la magacaabay ayaa magacyadooda sidaan u dhacayeen xamse cabdi bare maxamed cumar maxamed waa axmed cumar maxamed samson macalin faarax abuukar mursal siyaad maxamed shan ibraahim aadan ibraahim maxamed cusmaan yuusuf axmed maxamed yuusuf xubnahan ayaa waxaa loo magacaabay guddiga doorashooyinka ee maamulka jubbaland maamulka jub waa maamulka puntland ayaa sheegay inay dishay xubno ka mid ah ururka al-shabaab maamulka puntland ayaa sheegay inay howlgal qorshaysan ay ka bilaabeen ay ku dileen sagaal iyo toban xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab ee ku sugnaa buraaleyda galgala ee gobolka bari kadib howlgal qorshaysan ay fuliyeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee maamulka puntland ciidamada waxay howlgalkan ka ka gaareen guulo muhiima waxayna al-shabaab ay ka dileen in ka badan sagaal iyo toban xubnood hadal ka soo baxay ayaa lagu yidhi wasaaradda gaashaandhigga maamulka jubbaland ciidamada ammaanka maamulka puntland ayaa howlgallo ballaaran oo ka bilaabeen deegaana ka mid ah gobolka bari ay ku sugan yihiin al-shabaab iyo daa'ish warka subaxnimo ee raadiyaha cadada ayaad maqal dhagaysanayseen dhegaystayaal wasiir ka tirsan maamulka somalilan ayaa lagu xiray masuqmaasuq ciidamada booliska maamulka somalilan ayaa xiray wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan cabdiraxmaan guri barwaaqo wasiirkan oo loo xiray musuq maasuq ayaa la sheegay inuu ka sameeyey wasaaradda warfaafinta waxaanu ka jiraa xabsi ku yaala magaalada hargeysa xarunta somalilan wasiir cabdiraxmaan guri barwaaqo oo la sheegay inuu maalmo ka hor xilka wasiirka ku wareejiyey ku-xigeenkiisi maxamed muuse ayaa ciidamada waxay u taxaabeen xabsigaasi ciidamada maash waa ciidamada booliska somalilan ayaa maalmo ka hor sidaan oo kale musuq maasuq ku xiray saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka somalilan isbeddelkii ugu weynaa ee maraq dhaca ayaa waxaa lagu sameeyey booliska degmada gobolka banaadir iyo xilal lagu kala wareejiyey iyo kuwa laga qaaday iyo kuwa xilalkaasi loo dhiibay xubnahan taliyaasha cusub ee loo magacaabay saldhigyada booliska ayaa ballan u badnaa saraakiil dhalinyaro ah kuwaas oo ka kala ka kala tirsanaa nabad sugidda iyo sidoo kale booliska iyo ciidamada xasilidda xubnaha la magacaabo ayaa waxaa ahaa maxamed jeesto oo horey u ahaa taliyo ku-xigeenka nabad sugidda gobolka banaadir oo loo magacaabo taliyo ku-xigeenka booliska gobolka banaadir cabdifitaax mire oo ahaa taliyaha degmada hodan ayaa loo dalacsiiya taliyaha qeybta weliyacadde ee booliska iyagoona ku-xigeen looga magacaabay shucayb cabdi yaasiin nuur kheyr ayaa loo magacaabay taliyo ku-xigeenka qeybta bartamaha bashiir cabdi siyaad oo loo magacaabay taliyaha saldhigga booliska ee degmada hodan najiib carab ayaa loo magacaabay taliyaha saldhigga booliska ee degmada bondhere dhiibaan shidan ayaa loo magacaabay taliyaha saldhigga booliska ee degmada karan xuseen cadceed ayaa loo magacaabay taliyaha saldhigga wardhigley ismaaciil muuse yuusuf ayaa loo magacaabay taliyaha saldhigga booliska ee degmada dharkinley axmed dheere oo loo magacaabay taliyaha saldhigga booliska degmada kaxda axmed qatar oo ayaa isna loo magacaabay taliyaha saldhigga booliska degmada xamar weyne maxamed cabdulqaadir oo loo magacaabay taliyaha saldhigga booliska degmada waaberi isbeddelkan oo muuqda in inta badan ay booliska iyo sidoo kale mid madow uu ku kala dhex jira ayaa waxaa loo magacaabay xubno dhalinyaro ah kuwaasoo khibrad dheer u leh soo shaqaynta booliska waxaana la filayaa inay wax ka bedelaan amniga caasimadda waa hagaag dhegaystayaal warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada ayaad weli maqal dhagaysanayseen akhbaaraadka caalamka ayaad goor dhow maqli doonta balse
xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
markana akhbaaraadka caalamka madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa soo dhoweeyey jabitaanka kooxda la magacbacday dowladda islaamiga oo muddo ku sugnaa dalka syriya waxayse ka digay in weli kooxdu ay tahay khatar hadalka madaxweyne donald trump ayaa imaanayay kadib markii kooxaga xogaga kuridiyiinta syriya ay sheegeen inay soo abjareen kooxdii la magacbaxday dowladda islaamiga ee ka dagaalami jirta syriya suuriya dagaalamayaasha jahmada s d f ayaa caalamka guusha ka gaadhay kuwaas oo intii badnayd ee dowladda islaamiga ay ka dhex dagaalami jirta dalka syriya iyo ugu dambeyntii ilaa konton milyan oo qof ayaa u dareertay goobaha codbixinta ee dalka tailan oo ay ka dhacayso doorashadii guud ee ugu horeysa tan iyo afgembigii sanadkii laba kun toban iyo afartii tailan waxaa horeeyey xasilooni darro siyaasadeed oo muddo sannado ah taas oo ka dhalatay isku dhacyadii dhex maray taageerayaashii milatariga iyo kuwa ra-iisul wasaarihii afgembiga lagu qabsaday kadib markii milatariga xukunka ay la wareegeen waxa ay ballan qaadeen inay soo celi doonaan kala dambeynta iyo dimuqraadinimada balse dhowr jeer ayuu dib u dhacday doorashada dalkaasi intaas ayaanu kusoo afmeeraynaa warkii subaxnimo khayaar ayaad kala socoteen raadiyaha cadaado anigoo mahad nuur axmed ayaan la socodsiinayey soona saara sharmaaka ayaa farsamaynayay dhammaan annagoo isku duuman bahdi raadiyo cadaada sidaasi waxaan inku dhaafaynaa intaanu warkan mid lacayna ku kulmi doono nabadgelyo
oh lacagtii waa iga dhammaatay walaal lambarka ma ii wici kartaa